aan ku bilownay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka kenya faarax macalin dawaare oo booqasho ku tegay dhadhaab ayaa wuxuu ugu baaqay bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ahba in ay si walaaltinimo ah u wada noolaadaan kana wada shaqeeyaan nabadgelyada wuxuuna sidoo kaleeta sheegay in dadka qaxootiga ah dib loogu celinin soomaaliya si qasab ah arrintaasina waxaa wax badan ka hadlay dowladda kenya iyo mas-uuliyiinta ee ka saaran dadka deegaankaasi kasoo jeedaba waxaa sidoo kaleeto uu ka hadlay arrimo kale oo ku saabsan dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
dadka wada noolaashadooda deegaanka ku nool iyo qaxootiga aada iyo aad ayaan u booriyey in maaragtay nabad ay ku wada noolaadaan walaalnimo ay ku wada noolaadaan wakhti badan baa qaxootiga aan yaan anaga soo haynay dad noolasha walaalaha iyagoo amar ku dhacay amarkana haddii wadankoodii baa burburay inkastoo aan aada uga shaqeynhayna wadanka sidii uu cagaha u dhigan lahaa oo sharaftiisa soo noqon lahayd haddana waxaa waaye weli waktigii lama gaarin weli meeshii way dhadhowdahan isleeyahay laakiin weli lama gaarin anaga kenya haddaan nahay waxaan saxiixnay refugees convention marka waxa weeyaan waa sharci caalami ah nin qaxooti ee wadankiisii oo gubanhayo oo nabadgelyadiisa ay xuntahay laguma celin karo dhifitaanka uu ka dhoofaya wadankiisii iyo asaylamka sida kenya oo kalena waa un voluntary mase markay iyaga xushaan weyaan marka cid ilaahay untay oo qaxootiga ka qaadi karta meeshan ma jirto qofka isku dayo inuu tijaaro ka dhigto oo wadamihii reer galbeed iyo waxyaankaasoo kale ayaa sadarta aad kaga helaysa haddii aad aad ugu goodisoo tiraahda waan wareejin oo dib baan ugu celin soomaaliya cid loo celin kara soomaaliya ma jirto ninkiiba waddan kale oo adduunka koowaad loo dhoofiyo oo matalan maraykanka canada iyo wixii lamidka ahaa waa kheyr laba haddaba waxbay daday qaadaan laakiin inta kale marka keli oo ay dib u noqon karaan waa markii ay iyaga iskooda intay usoo dhammaystaan ay ogaadaan waddankooda ammaana inuu yahay noloshiisana ay meel fiican marayso oo iyaga ay iska dhaadhiciyaan inay u roon tahay inay wadankoodii hore oo hooye ay dib ugu noqdaan wax intaa ka baxsan oo lagu samayn kara malaha waana difaacaya aad baan difaacaya haddana waxaan ku boorinayaa iyagii iyo dadka deegaanka jooga inay aad ay nabadana ilaaliyaan walaalnimadii ay muddo dheer soo wadeenna soddon iyo kow sana ay soo wadeenna ay sidii si ka fiican usii wadaan maxaa dhee soomaali waa un soomaali meel al meela joogto o dhanba wax allaala waxay taqaaliidkooda dhaqankooda lajadooda luqadooda waxoo dhan waa iskooda mid marka dadkan waa hal dad in weyaan mustacmarkii unbaa xuduudda meelaha laga dhexmaba dhigay tiina hadda waxaan raadinaynaa wax la dhahay integration of the horn of africa misena isku imaadkii geeska africa oo ninba meesha doono intuu tago bimisteri iyo dantan dana kasoo gudan kara soo noqon karo waddankiisa kasoo noqon rabo soo noqon karo marka taana waxaan soomaalida ku leeyahay nabadii ilaaliya walaalnimadii ilaaliya midnimadii ilaaliya idinka oo kala qaran ah danta aan kalahaana waxay ahayd haddii la qaado qaxootiganaytow tabaalaysan oo dumar iyo caruur iyo waxaasoo kaleo miran ahaa markii hore dadka intii imaaday oo meel dad ay kala jinsi yihiin dad ay kala oga yihiin dad ay kala dhaqan iyo kala diin yihiin la geeyo waa laga faa'idaysan lahaa anigana diyaar umaanan ahayn in maaragtay mujtamaca inta deganna diyaar uma ahayn walaalahood walaalahood oo nasiib xumo ku dhacday soomaaliya ka soo qaxeen ti meelo dad kale la geliyey laga faa'idaysto marka taa aweed baan meeshan ugu reebnay asbaabtii aan u yeelnay markii horena waxba iskama bedelin fahmsama
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka kenya faarax macalin dawaare oo isagoo booqasho ku tegay dhadhaab u warramayay wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol